عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة idaa dacad hadday u yeedho al-ummu hooyadu waladahaa waladkeeda ama ayna ha noqdo ama aynana waa ilmihii ay dhashay uun fii salaati salaad dhexdeed isagoo waladku kuba sugan wuxuu yeelayaa salaaddii miyuu ka baxayaa mise uu wadanayaa salaadda dhexdeeda ma ajiibayaa mise waa iska aamusayaa salaaddiisuu wadan kolley halkan sheekhu raximahullahu tacaala jawaabtii idaada ma dhigan sababtuna waxa weeye uu jawaabu shardigii waxa weeyaan halkan u xadfayna waa masalada kolley suurooyinkeeda khilaafka jire kuba sugan weeye xadiidku inoo soo aroorin doonana markaa kolley waxbuu inoo faa'iideyn doonaa oo macnuhu waxa weeyaan bal hadday hooyadu u yeedho waladkeedii salaada dhexdeeda inuu ajiibaa waajib miyay ku tahay mise kuma aha waa suuro khilaafaa labada haddii uu ajiibo bal matalan oo aan nidhaahno waajib bay ka tahay inuu ajiibo oo uu ajiiboba labeegba yidhaah ama wax laba mida salaaddii hadal waa hadal dad ah miyay ku buraysaa mise kuma burayso markaas suurooyinka masaladu kolley ama labada masaleba khilaafaa ku sugan shusheekhu ishaarayo oo markaa maxaaba la yidhi ee qowl waa ma jawaabayo ma ajiibaye hadduu ajiibo salaadiisu way buraysaa kolleyna labada masalo shaaficiyada agtooda taa saxa weeye salaaddiis dee inuu tambiih la yimaado mooye ma ajiibayo hadduu ajiibana salaaddii way buraysaa maxaa jira oo dee kuwan muqaabilku yahay ijaabadu waajib bay noqon ee bal hadday waajib noqoto ha ajiibee laakiin waa kalaamoo salaaddii way ku buraysaa dee waa taa la yidhi kalaamkii kamaamusee laba nahiye wejka labaad ama qowlka markaa isaguna kan dee laba socda kol hadday waajibto ay waajibayso ijaabadeedoo keliya kuma burayo uun salaaddii kuma burayso dee barhkood culimmada kala qaada bal farad hadduu yahay wakhtigiisa cidhiidhi yahay uu markaa dee ina wakhtigiibaa baxaya uu salaaddiisii iskaba wato iyo dee inay haddii ay tahay farad waasica ama sunne ay tahay inuu ajiibo bal xadiidku inoo soo qaadnaya waa xadiidkii jureej imaamku wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala qaala laythu xadaanii jacfaru can cabdiraxmaan bni hurmusa qaala abu hurayrata radia allahu canhu qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam xadiidku waa xadiid mucallaqa weeye waana xadiidku baabkaba ku soo arooriyey waayo layth ibnu sacad dee inuu sheekhyadiisa u sheekh noqdo mooye isagu lamuu kulmin oo sanadka bilowgiisii waa xadfan yahay sanadka bilowgiisi waa maqan yahay kollay tacliiqaadka uu leyth wax ka tacliiqiyaana ma yaro kitaabka way badan yihiin oo dee in badan waxaabay tahay cabdullaahi ibnu saalix ama abuu saalix oo kaatibkiisii ahaa oo kollay dee shardiga bukhaarina meelaha kaba wariyo hogaaye laakiin tacliiqiisa uu badsado ayay in badan riwaayadiisa tahay tanna ee aymo kale ayaa xidhiidhisayoo uu kaba mid yahay cidda bal matalan sanadkiisa tam yeeshay ismaaciil iyo caasim ibnu cali kaba warinayo caasim ibnu calina sheekhyada bukhaari buu kaga midaya lakiin waa xadiid mucallaqa laakiin xadiidku halkan uun kitaabka kagama sugna wuu soo celcelin doonaa oo waxa weeyaan kitaab almadaalim wuu kuba soo celin doonaa isagoo xadiidka in ka maqan wuxuu xujaysanaya ruuxu guri aanu lahayn ama waxaanu lahayn hadduu dumiyo dee waxay noqonayso ama xukunkiisu axaadiid alambiyaana waa soo celin doonaa labadaas kolley isku sanad bay noqon doonaan waana sanad mawsuula dee bal markaasin iyagoo intan aada ugaba dheerna way iman doonaane laakiin imaka halkan maxalushaahidkii iyo intii bal matalan kuba dhoweyd buu sheekhu inoo soo naqliya xadiidku isagoo mawsuula ayuu sheekhu wariyey weliba meel wax ka badan buu isagoo mawsuula kuba wariyey waana inoo dambeeyaan wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh naadad way dhawaaqday imra'atun haweeney baa ibnahaa inankeedii bay u dhawaaqday walxaal huwa isagu fii sawmacatihi sawmacadiisii khalwadiisii iyo meeshii dee uu sawmacadiisii uu ku jiro kolle waa dhiste ay dhisan jireen nimankaa ruubaantii nasaaro dee ay geli jireen ay kuba jiri jireen iyagoo ama de waxa weeyaan halkaasuun dee khalaawadooda iyo cibaadadooda halkaa uguba go-aya halkaasuu kuba sugnaa oo qaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjow macnaha ruhbaantii nasaaro kaba mid ahaa dee waana ninkaa cibaado u go-ayba ayuu ahaa hooyadiina waqtiyada qaarkood bay u imanaysay iyadoo ziyaarinayso malaa hadalkaa uu la hadlayuunbaabay kuba qanci jirtay markaa maalin bay u timi oo sawmacadiisii iyadoo gurigii kaba timi ugu timi waxay tidhi jurayjow waa magaciisii qaale markaa wuxuu yidhi ma hadal de waa fii nafsihi isagii baa is odhanaya allaahumma ummii wa salaatii ilaahayow hooyada iyo salaaday macnuhu allaahuma qad ijtamaca calaya xaqu ijaabati ummii wa xaqu itmaami salaati wey waxaa halkan igu kulmay dee hooyadayn ajiibo waa xaqeedii iyo salaadaydan oon taam yeelo taas buu yidhi adigu tiibuu malaa naftiisii kuba taradudeed dee waxay la noqotay salaadiisa inuu wato taas bay laba noqoto salaadiisiibuu iskaba watay salaadiisiibuu watay way ka tagtay hadda may qaalad markaa waxau yidhi allahuma umeysa qaalad haddana waxay tidhi kollay waana soo noqnoqotaybe yaa jurayjo qaala markaa wuxuu yidhi salaad buu ku jiraay allaahumma ummii wa salaatii qaalat yaa jurayjo qaala allaahumma ummii wa salaatii macnuhu waa ijtamacaya calaya waajibaanba ijaabatu ummii wa itmaamu salaatii dee waxaana la raajax noqotay isagu salaadiisa inuu wato oo ibnu badaal baa wuxuu yidhaahaaba dee waxaa dee marka la eego habaarkan ay habaarteen noo soo socda iyo inuu kalaamku salaada dhexdeeda sharcigoodii marka la eego kuba banaanaayo markii uu doortay inuu salaadiisii iskaba watay iyo munaajaadkiisii ee uu xaqeediina dibdhigay iyadoo dee weliba meel dheer ugaba timi inay markaa habaartaye bal adigu waxaad la raajax noqotay isagii inuu salaadiisii wato qaala qaalat waxay tidhi hooyadii baa odhanaysa allaahuma ilaahayow laa yamuutu kolley waa nafyi dee nafyiguna macno khabar weeyo oo dacnaa ma dhimanayo taasna ee laakiin macnihiisu waa macno duco iyo habaar way habaaraysaayo ay allaahuma laa yamut weeye ilaah macnaha a taas ilaahayow yaanu dhimanin jurayjun jurayj xataa yandura ilaa uu ka arko ka eego fii wajil mayaamiisi naagaha shirkooda ka ganacsada ee zawaanida ah wejigooda waa kaa wejigaygii diiday inuu arko ee anuu hooyadiiyo kale duu wejigaygii inuu arko iska diiday yaanu dhimanin ilaa uu baldee arrintaasoo waxa weeyaan dumarkaa zawaanida ah wejigooda kaba arko kolley way habaartay ee laakiin dee habaarkii maaha habaar weynoo kumay habaarin inuu fidnoobo uu zino ku dhaco taasoo kale kumay habaarin oo dee haddana naxariistii waalid baa jiree waxay habaarkeedu noqday uun bal inuu ka arko uu ka eego haweenay muuminsa ah wejgeeda ama kuwa mayaamista ah wejigooda uu kaba arko uu ka eego taasunbay ku habaarto iyaduba markaa waa shafaqo oo dee habaar weyn oo ah inuu diintiisii kaba fidmabusina ku dhaco kumay habaarin xaggan mayaamisna waa jamcu muumisatin sida sharaxaba idinkuba sugan waana azaniya kolley ibnujawsi buu kaba soo noqonayaa marka la eego ya-dan labaad ee mayaamiis miinta ka dambaysa malaa dee asalku inuu ahaa weeye in dee miimta ama ya-daasi aanay jirinoo mayaamis uun laba yidhaaho ee adigu oo isagu ibnuljawsi uu leeyahay ya-doo halkan la sugaa waa qalad in la gooyaa sawaabee laakiin wax kale maahay waa kasradii oo la ishbaaciyey arrin kale ay soo naqliyaanna waa jirtaa dee nusqooyinka ama usuushiisanunbaa ku wada sugan kelimaduna nikol hadday muumiso jamaceed ahayd asalkeedu waa wow oo waxaabay taasi keenaysay jamaca in mawaamiis laba yidhaaho waayo asalkeedu kelimada waa kelimada wowda ah laakiin waa sandee ay ususha inoogu wada timi macnuhuna waa haweene dumarkaas iyagu zawaanida ah wa kaanat waxa ahayd ta'wii mid u dumanta oo ilaa sawmacati malaa hargasha sawmacadiisa umay hoynaynoo gudaheeda ma soo gelayso de waa meel dhisan gidaarkeedii ayaa dee meela waxma ku raacaysaa halkaasay dee taa soo hadhgelaysay oo yar hadhsan jirtay sawmacatii raaciyatun tu raaci oo tarcalghanama adhiga raacda waa adhiba gabadh raacaysay oo raaciyadaa dee mala meelahaasay daajinayso markaasay waqtiyadaa kulul iyo soo hadhgelaysay gidaarka sawmacadiisa dhoobay ka dhimaysadeen oo wax dhisnaaye waa dhismo dhisnaaye fa waladad way dhashay kolle xadiidku waa dheer yahay waana inoo iman doonaa waxaana inoogu iman doonta riwaayaadka dambe kitaabka ku sugan ee idinkuba aragteen dee kutubtii xataa yaryaraydee soo naqlinaysa kuba aragteen inay haweenay jirtay zaaniye ah oo dee magaaladay joogtayba waxaan waa lagu yaqaanay markii ninkan iyo cibaadadiisa dee dadkii ay la cibaadadiisa ay ka sheekaysteen iyagoo ammaanaya tidhi anaaba fidnayn doona oo waxay u soo baxdayba inay fidmayso dee laakiin markii ay isagii dee si kasta u xaawshay inoo ay kari weyday ayay nin raaci ahaa isu dhiibtay oo way uuraysato markaasay tidhi markii la weydiiye tidhi jurayj baa dhalay marka halkana raaciya inooguba sugane kolley malaa halkaa dambena jamcintu waa inooguba imanoo dee marka lafdigaa kala yimaadee iyadii dee si ay u gaadho ay ugu suurto gasho isagii oo iguba dhowaato ayaa la arkaa muddo inay dee iska dhigtay taa raaciyada oy meesha joogtay oo si ay bal inuu makansato isaga gaadhitaankiise bal haweenaydan waxaan samaysay dee tani waa haweenay kuba tala gashay inay isaga fidmayso u suurtogeli weydo marka dambena firyadan iyo iftirahan laba timi laakiin dee suuro raaciya isaga soo dhigtay fa waladad ilmay dhashay faqiila laha waxaa lagu yidhi minman hada alwaladu ilmahani xagguu ka ahaaday yaa dhalay ilmahan oo kaa dhalay qaalat waxay tidhi min jurayjin jurayj baa iga dhalay oo nasala min sawmacatii sawmacadiisii ayuu ka soo dhaadhaco dee isagaa waxaan igu sameeyey qaala jurayjin kolle xadiidku maqsuudkiisii unbaa dee halkan baabka uu soo qaatay waana kolley xadiid idin soo maray dee isagii baa loo yimi oo markaasay ku bilaabeenba dadkii magaaladu oo dee ninkii markii hore ay ammaanayeen baabay marka la yidhi waxaanuu sameeyey ayaaba markuu yidhaaheen soo dhaadhicuu dhaadhiciba waayabay inay dumiyaan way ka dumiyeenoo markaasuu soo baxo dee magaala markaasaa la kaxeeyey oo deeta la yidhi markaas markaa hadalkana lagu yidhi oo lagu yidhi waxbaa dee samayso dee naagtaasaad ka sinaysatay kuwii muumisaadkaa kalena kolley wejigooda dariiqii la marinayay waaba arkay waa intay habaarkii waa ku dhacay qaala jurayjun markaa jurayj baa wuxuu yidhi ayna haadihi meedaytan allatii taasoo tascumu sheeganaysa ana waladahaa lii ilmaha ay dhashay inuu aniga ii sugnaadon anigu dhalay itusa ilmihii baa la tusoo dee ilmihii bay wadataa qaala wuxuu yidhi oo dee waa la keenay yaa baabuusu macnaa waa yaa sagiiru un weeye oo waxay soo naqliaan baabuus inuu radiic yahaye dee kolley macarabiba ma mucarabba khilaafkoodu waa jira waa kan yarow ama dee waxa weeyaan radiicu isagii buu la hadlayaa man abuuka aabbaha waa ayo yaa ku dhalay qaala wuxuu uhi raaci lghanami oo ninka adhiga raaca kaasaa i dhalay waa karaamo weyno waa addoon saalixuu ahaa waana kaa xadiidka riwaayaadkiisa inoo dambeeya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mahdiga ama iyagoon waqtigii hadal gaadhin kumay hadlin saddexun mooyo dee isaga jurajkana ka mid ahayo nebi ciise iyo xadiidku waa xadiidkan duruqdiisa un iyo riwaayaadkiisa ta inooguba iman doonta ama kitaabka kuba sugan ilaahay baa ka hadashiiyo wuxuu yihi waxay dhalay saas raaci lqanawi ilahi baa subxaana watacaala sidaa ku beri yeelay markaasay dee iyaguna qaladkoodii arkeen oo yidhaaheenba sawmacadaada waxaanu kaaga dhisaynaa dahabo waa diiday oo wuxuu yihi maya dhoobadeedii uun aniga say ahaydun iguba celiya markaa imanka horta dee karaamana isagii way uguba sugan tahay hooyada iyo xaqeedu siduu uba adagayo waa tan ducadeedii looba aqbalay waana taan idhi dee inuu fidnoobu zina ku dhaco kumay habaarina waa inuu arko wuu arkay waaba tanoo dee iyadii baa la keenayo laleeyo waa tan taa ilmihiina waa iyadaa sidatay markaas taas baa la yidhi oo waa kan habaarkii intaasu noqda xadiidka markaa maxaa inoo faa'iideynayaaba dee waalidada ama hooyada waa koleyna dee rasuulka ilaahay waa kan oo wax anfiyayo sharcigeennii oo nasakhayaana muu imanoo imaka waa taqriir sharcigeenna taqriiryokaa rasuulka ilaahay kaba waramay bal hooyada xaqeedu inuu kaba horeynayo salaadii tadawuc ahayd kolley isagoo ninkaa caabidkaa dee salaadaasunbu kuba jiray oo waa daahirka xadiidku hadday waladkeedii uba yeedho fi salaa dee bal inuu goynayu ajiibayo ama inuu ajiibayo taas xadiidka way nooguba sugan tahay oo taxdiidka inooguba sugan waxaanayn shaarixu soo naqlinayaa kollay lafdi maala low kaana jurayjun caliman lacalima ana ijaabatahu ummahu awlaa min cibaadati rabbih kollay sanadkiisa dacfi ama jahala kuba sugan ee hadduu jurayjin caalim nin caabiduunbu ahay hadduu caalim yahay wuxuu garan lahaa hooyadii ajiibaa bal matalan markaas inay kaba horeynayso daacadii dee iyo cibaadadii iyo ama salaadiisa inay kaba horeynayso bal markaa waxa weeye bal laftii isaguna mursala waa mursal oo kollay saxaabigiisu waa maqan yahay dee isna dacfigaasaa jire ayaa xukuma yimi ina munkadir baa irsaalinayay ujeedadu haddii saasoo kale waalidku kuu yeelo aabbaha ajiibin laakiin hooyada ajiib oo kale dee iyadna waa xaqeeda weynuunee xaqa ay aabbihii ka xaq badantao waa kan dee kitaabka hoose inooguba sugan halaatat markaa dee beri matalan dee beriga saddex meelood afar meelood marka loo qaybiyo talaatata arbaaci in hooyadu ay leedahayba bal marka taase muhimku waxa weeyaanuun bal haweene in hooyadii haddii ama waalidku uba yeedho haddii uu tasbiixdii aynu soo marray intuu la yimaado dee ru- intaas ay ku kaaftoomayso oo ay garanayso inuu salaadii kuba jiro istaa kuba daynayso oonay dhiibsanahayn dee salaadiibu iskaba wadan muraadkiina waa xasilay nooc ajiibidna way noqon tasbiic ama tambiihaas haddii laakiin arrintu iyadii ay dhibsanayso oo kale ee bal matalan daahirka xadiidkii waa inuu ajiibayo ee bal matalan kol hadduu ajiibo dee waa taa aynu soo marrayna kalaamkii in laba nahiye walo bacd alculamaa yidhaheen halkan ijaabataankaas salaaddii ma burinaye ee laakiin waxa weeyaan say raajax yeelaan ajeebidda hadday dhacdo dee salaaddii way kuba buraysaa laakiin dee waa in isagii waaba in isagii looguba yeedhayaa inuu ajiibo hooyadii kol haddaan iyada tambiihaasiya umuuraha markuu baraarujiya inuu salaad kuba jira inta aanay kuba joogsanayn oanay kuba qancayna hadalkii ama dhawaaqii ay waddo un xadiidkuna waxyaalaha kale inooguma jira waana inoo dambeeya kolley khilaafka culimaduna waa taa dhowrka qoole ee meesha jira aan sooba aragnay sheekhuna sidaasaanu jawaabta aan usoo dhigan ee u gooyey horeynu usoo marray ama istifaan buu udhigtaa marka meeshii khilaaf jiro ama khilaaf xoogli jiro ama sidan oo kale shardi aan jawaabtii lahayn buu usoo dhigtaa waa isagoo dee baraarujinaya bal taas kolkolna waxa uu soo aroorinayo ayaa ikhtiyaarkiisa iyo waxau isagu dooranayo dee bal markaan tilmaamaya athaaran baabu masxi lxasa fi salaati quruuruxa masiixitaankiisii la masaxayo salaada dhexdeed ayuu baabkiisii yahay waa xukumkii masxulxasana dee quruuruxi waan garan kolley masaajidiina dee waa taasoo waqtigaa hore ee rasuulka ilaahay iyo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gogollamay oo sibir iyo marmar iyo waxna may lahayn ciid bay ahaydba ruuxuna markaa uu kuba sujuudaya waxaa dhici karta quruuruxan iyo wejiga inay kaba mudaan oo uu dhibsaday intaa uu salaadiisii ku jiro oo taasi xataa khushuucdiisii ay taaiir kuba yeelatana waaba ahayd dee kolkol masaajiddu iyagoo iskaba goglan baaba marka aan laga shaqaynin laxaadhina iskaba yeelanayaan waxyaalo ciid iyo waxyaalo kale oo deebel matalan meeshii ruuxu wejigiisii marka uu dhigo uu dareemo ama isagii uu yar dhibsadaba way iman kartaa ee bal haddaba waa xukumka ay leedahay salaada isagoo ku jira maha salaada horteed inuu sii diyaariyo iska sii xaadho meeshii ee waa salaada dhexdeeda quruurixii halkii uu wejiga dhigayay oo kale dee waxa weeyaan inuu masaxo isku simo weeye inuu gacanta mariyo si uu isugu simo ama wixii isaga durkiyo dee uu is odhan lahaa ama dee uu filayay inay isaga markaa uu kuba sujuudo wax soo taaganoo dee yar isaga uu dhibsado uu noqdo bal taas buu baabkeedii yahay xadaana abu nucaymin qaale xadaanaa shaybanu can yaxya yaxyahni waa in abi kaiir weeye can abi salamata qaole xadaanii mucayiqiibun mucayiqiib baa ii waramay waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida bal waa saabiqiintii islaamka weeye waa dadkii islaamka hore uu islaamay weeye axaadiid badanoo saasana dee ma lahayn laakiin kitaabkeennan marka la eego siduu xaafidba halkan ku leeyahay waxaa la mida muslim siduu dee sheekhiisa ibnu muluqin isaguna tawdiixiisa uu ku yidhaaho xadiidkani makaanhayno unbuu mucayiqiib waa nin reer dows ahaaye ayuu kuba leeyahay oo kolley dadkan aada u mudnaana uu ahaa saabiqiintii islaamkee horena ah mucayiqiib waxa weeyaan waa reer bani cabdishams ayuu xulafadooda ahay waa nin reer maka ah laakiin asalkiisa horea reer dows ahaaba kolley bal markaa cudurkan judaamkiiyo malaa waxyaalana waaba lahaa cumar in badan xaawilay bal sidii loo daweyn lahaa iyo taase bal mucayiqiib waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahi ka mid ah kitaabkeenan iyo muslimba xadiidkan buu ku leeyahy wax kaluu ku leeyahy kuma jiraan labada kitaab wuxuu yidhi ana nabiya nebigu sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi fi rajuli fii shani rajuli waa ninka shaanigii ama xukumkii waa isagoo ka hadlaya ee shaksi ee rajulka halkan waa mihaaluuna haweeneedna waa la midunoo iyada halkan wax farqigo udhexeeya ma jiraane yusawii simaya aturaaba ciidda xaysu meelooye siduu uu ku sujuudayo macnaa meeshii uu ku sujuudayay ciiddii ama quruurixa ama wixii saas ahaye kuba sugnaa buu gacanta marinaya uu isku simayaa si ugu sujuudi karo ninkaa isagoo ka hadlayo xukunkiisa sheegayo wuxuu yidhi qaala in kunta haddaad tahay faacilan waa taswiyada ama masxiga iyo simitaanka haddaad tahay mid samaynaya fa waaxidatan fafcal waaxidatan wey mar samee ujeeddadu ha ku celcelin mar kaliyi dee waabay gacantii haddaad uu meeshii mariyo wixii way ka durkin kartaa ama isugu simi kartaa hadduu bal maalan samaynayo mar ha sameeyo taas baa rasuulku yidhi oo mar ha kuba kaaftoomo taas baa bal markaa horta mid weeyaan oo bukhaari wuxuu u baabaysay baabu masxi lxasa qururux baa tarjamadu ahayd xadiidkana waxaa inooguba yimiba yusawi turaaba marka waxaana uu halkan ibnu rushayd shaaruxu ka soo noqonaya waxaan uu alxasa u tarjameeyey tarjamada u dhigtay iyadoo xadiidka uu soo wada ay turaab kuba sugan tahay dee xadiidkii turaab baa inooguba sugane in haddii quruurux iyo waxaasi meesha ay jiraanna ay la mid tahay waa haleeshiin taasi ay la mid tahay waa isagoo ishaaraya ama taa ku baraarujinaya ayuu bal maalan taas imaka lafdigan uu yidhi bal dee lafdigan ama turaab e laakiin alxasana riwaayaad kale way kuba yimaadeen oo xadiidka duruqdiis iyo waxyaalahaasbaa muhimku waxa weeyaan un ruuxii bal maalan tukanayay ee salaada hadday tahay horteed in wixii uu isagu iska hagaajinayo dee waa taas isyada waxba looma xadaynayo laakiin salaadii hadduu galo haddii uu u baahdo taas oo kale bal hadduu ha daayo ha iska daayo sidaa ku tukaday haddaanu daynahayn mar keliya bal maalan markaa masixitaankiisu haba noqdo taas baa xadiidka iyada inooguba sugan kolley sheekhuna raximahu llahu tacaala duruq xadiidka iyo riwaayaad kale iyo umuuro lafdiga xasa iyo umuuro kale ay kuba yimaadeen ayuu soo aroorinayaa waxyaalaha uu sharaxa kuba soo dhigtayna waxaa kaba mida xadiid uu u tiiriyey axmed ibnu xambal oo uu yihi min xadiidi xudayfa oo inuu yihi rasuulka ilaahi baan weydiiyey salawaat ullahi wasalaamu caleyh wax kastaba xataa can masxi lxasa qaala wuxuu yihi waaxidatan awdac markaasuu xadiidka naftiisa ayuu yihi asxaabu sunan baa wariyey laakiin dariiq abidar isagoo lafdigiisuna ahaa waa tacliilka halkan ka qaadanayne idaa qaama axadukum ila salaati fa ina araxmata tuwaajihu falaa yamsax ilxasa axadkiin hadduu galo kicitaankuwa hadduu galo weeyo salaadii waa siduu shaarixuba ku fasirayo sidebl maalan waa salaada dhexdeedii naxariista ayaa qaabilaysa waaye salaad buu tukanayaa waa acmaashii badananka ayd baa camalkii uguba mudnaa markaa naxariista isaga qaabilaysa markaa kol hadday taatay salaadiisa ha u jeeda weeye salaadiisa ha ku shuqloonaado oo yaanu qururuxiyo waxyaalaha masiixin bal taas weeye bal markaa in tacliilku xadiidka kuma sugnaadee laakiin dee qolooyinkana haystana in dee fatxi halkan sheekhu raximahullahu tacaala axmed uuba tiiriyey dee ma garan karo inay nusqooyinka axmed barhkood dhacdee laakiin xadiidku me waxaan u jeedaa xadiidka xudayfe uu u tiiriyey xadiidka uu xudayfe u tiiriyey axmed kolley waa musnadka abudar unbuu kuba sugan yahay waa koob iyo labaatan kun iyo afar boqol iyo lix iyo afartan raqamkiisueh xadiidku waa xadiid abidar un waxaa la arkaa tanisahwi ama sabqalamiyo inay taa tahay axmedna wuxuu ka wariyey in waa abidar oo xadiidkaa sa'altu nabiya can kulli shay musnadka axmed inooguma sugan waa xadiid abidar kuwana asxaabu sunanna waa laba midoo bal halkaa uu yidhi min xadiidi xudayfata waa xadiid abidar laakiin de kitaabka taasi way inooguma sugantao waa dhici karta sabqalam inay noqoto bal maalan axaadiidaasna waxay inoo faa'iideynayaan horta inay karaaha tahay oonay habboonayn ruuxu salaadiisa ha u jeedee inuu had iyo goor ama ku celceliyo dee gacan marintan uu halkaa wejiga dhigaya iyo ama taas uu masaxayo taas inaanu taas haddii uu u baahdo bal mar ha kuba kaaftoomo waxaanay cilada kaba dhigan waxa weeye waa almuxaafada cala alkhushuuc horta waa mid waa khushuucdii salaada dee xarakadan iyo tan oo kale iyo wax salaadiina aan ka mid ahayn bay noqon mar haddii xaajadii sina ay bal maalan ugu taab noqonayso bal hadduu u baahdo wixii intaa ka badan iyo ka siyaadadiina inshiqaal bay noqon salaada khushuucdeedii lagaba shuqloomay haddaba iyadoo la ilaalinayo ama se aan u badnaan camalkan dee aan salaadii ka mid ahayna ruuxuu laba imanaya camalkaasi si aan u badnaan kolley camalkii salaadana oon kuba jirnay camalkii aanu uba badnaan ayaaba ay tahay mar inuu kuba kaaftoomo halkan waxa weeyaan naxariista ayaaba waajahaysa lafdiga xadiidku inooguba yimi xadiidka abudari asxaabu sunani ay wariyeen macnaha waxa weeyaanuun dee si wax dee naxariisan isaga qaabilaysae waajahaysa waxaan kale uu laba imanaya ay xaa'il iyo wax ka hor joogsanaya noqonayaanoo si aanay taasi xaa'il xaajib ama xaajiz uguma noqon taa ha ku daayo marun haba masaxo taasba weeye hadduu u baahdo kolleyna waxay noqotay haddii tii la diiday dhulka ahaydba masiixitaankeeda oo ay karaaha tahay ruuxu wejigiisa wixii soo raacayeyna bal taasna salafku way kuba dareenoo dee waxa weeyaanuunin meeli waa makaankii waa makaankii sujuudda cudwigii saajidkaah ee lagu sujuudayeyna iyadna masiixitaan la masaxo salaada dhexdeeda taasna waa karaahadii bay leeyihiinoo horena kitaabkaynooguba soo maray xadiidkii ahaa rasuulka ilaahi isagoo yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaan dee lay tusay iyadoo bal maalan waa habeenkii laylatulqadrigaha aan ku sujuudayo biyo dhoobo oo rasuulka ilaahay dee dhoobad iyo wejigiisa lagu arkay in sheekha bukhaari waa xumaydi u xujaystayba oo u daliishaday xadiidka abi saciid waxa weeye oo uu markaa in dee ay habboon tahay inaanu ruuxu iska masixin taasoo waa ataartii ku taalay dee rasuulka ilaahay salaaddii dabadeed baa la arko intii salaada dhexdeeda iskamuu masixinba oo waa mid loo daliishado bal waxaan leeyahin cudugii saajidka iyo meeshiiba haddii loo baahdo bal markaasu mooyaane wixii ka badan kolley wax toosan ma noqonayaan ama karaahay noqonayaan siay nooguba sugan acmaashii salaada ama camalkii bal ayaa isticaanadiiyo wixii baan kuba wada jirnaa camalkii wuxuu noqonayaa waa wixii ruuxu laba imanaya kolkol dee xaajuu laba imanaya laakiin haddaanay xaajo ahayn oo camalkunuu salaaddii kaba baxsan yahay dee nooc cabad bay noqonaysaa kolley ruuxii taasi markaa inuu salaaddiisa ka dhowraba weeye markaa muxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala baabu basti thawbi fi salaati lisujuud baabu basti thawbi marada kale bixinteedii buu baabkeedii yahay fi salaati salaada dhexdeeda lisujuudisujuud sujuudi sujuudda daraaddeed loo kala bixiyo ruux hadduu dee ama sijaayad sii dhigto ama cumaamadiisi iyo go-iisii sii dhigto intaanu salaada la gelin kii loo jeeday maaha waayo camalkaasi salaada dhexdeeda muu gelin ee maqsuudku halkan waxaa weeye salaaddii buu ku jiraa cumaamadiisii ama wixii huwanaaba weeye waa huwanaa ama dee xaajo timid daraaddeed say noo soo socota ayuu salaada dhexdeedii maradii dhigtay maradii dhigtay taasoo kale waa camal uu laba yimi camalkana dee intii camalkii salaada kamuu mid ahayn waa waxay xaaja keentay markaa basi kuma sugna weeyaanoo way bannaan tahay waa tan waa xadiid aynu hore usoo marrayna uu inoo keenaya sheekhu raximah llahu tacaala xdثna مسدد qال xdثna بشر qال xdثna غاaلب عن بكر بن cبداللahi عن أنس بن مالك رضي الله عنه qال أنه qال intaba waynu soo wada maray dadkan xadiidkana waynu soo maray bشhrna waa ina mفضل بشhr بن مفضل غاaلبna waa غاaلب الqطان wuxuu yihi أنس بن مالك kunaa waxaanu ahay نuصلي kuwa tukada mعa النبiي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi maciis في شhidaة الxر wqti kulaylku adegyada wqtigaa duhurkii dhulkuna aad bay dee madiina u kulushayo kolkol hanfiga waaba inagaba hanfi badan yihiin way inaga hanfi badan tahayba bal maalan rudubadaynu malaa inagu ka siyaadsanahay haddaba kulaylka badan ayaa de masjidkiina waaba kaas hoosaynu soo maray waa cariish laamaha nakhishiyo waxaasaa la duldhigayay bal maalan cadcedda waa yar celinaya laakiin wax kaluu celinayaa dee may jiro xataa biyaaba oo kaa soo daynaya kulaylkii wixiina dee dhulkiina waa ciid oo ciiddii oo dhan ba isla wada dhalaalayso kululaanaysay fii shiddati alxar ayaanu rasuulka ilaahi la tukanyaha ibraadkaynu soo marray duurka in la dib dhigana dee say inagaba naqan marka hanfidhacayo oo kale iyadoo casar la gaadhay baa kulaylkii baaqi yahay iyadoo casar yaa dee gidaarada iyo dhulkii ay iska kulaylkii baaqi oo maha kulaylku wax ibraadkaasun ku suulaya faidaa lam yastadic haddaanu karin axadunaa ruuxa anaga naga mida an yumakina inuu makansiiyo oo weja wejigiisii bacna hagaag u dhigo weeye min alardi dhulka basada wuxuu fidinayay thawbahu maradiisa ayuu kala bixinayay oo fasajada caleyhi uu ku sujuudayay taas eeg ruuxii waa kari waayey inuu hagaag wejigiisii oo dee waa ku gubanayaa kuma hayn karayo markaasa maxaa dhacaysa salaada dhexdeedu maradiisii kala bixinayay si ugu sujuudo waa camal markaa uu laba yimi waa camal yasiira waana xaaja ayaana keentay oo xaaja iyada keentay dee wax basioo taasi kuba sugani ma jirta weeye waana ta uu baabka inooguba dhigtay kolley horena xadiidka waynu soo maray malaa intaa sharax ka badanna waynu kuba soo maray in khilaafkii culimmaduna waynu soo maray dee waxa weeyaan mara kasta miyaa xukumkan ay leedahayoo dee isagoo imika cumaamadiisii ama goyshsii iska dhigta kuma sujuudayo hadhowna dee lama kackacayo markuu kacana halkii bay ku hadhaysaa dhulkiibay taallaayo wax isaga ku xidhan oo huwan yahay maaha taasoo kale waa shay hayru mutasil markaas ama munfasila iyo maradiisii uu huwanaa un isagoon iska dhigin isagoo dee in waxa weeyaan darafteedii kuma sujuudo oo kale in markaa dee way jirtaa kolley baahi baa keentay xaajaa keento aima aan kalaba farqin shaaficiyada agteeda dee sayn hore usoo maroo kale sababku kol hadduu isaga dhaqdhaqaaqiisaiy waxa uu la kacayo la fadhiisanayo la dhaqdhaqaaqay yahay kuma sujuudi karay yidhaah kuma sujuudi karayo laakiin wixii ka munfasilkaa waa ku sujuudi karaa taasoo waa iyada khilaafkii noo horreeye bal muhimku halkan waxaa weeye camalkan ah uu laba yimuu maradiisii kala bixiye uu dhigay salaad dhexdeedna ay tahay waa camal yasiir oo fudud oo yar baahina ay keento salaadiisii wax ma yeelayo intaas weeye inta imika baabka maqsuudkiisu uu yahay dee kulaylkaasna xataa xadiid abi daawuud iyo ay wariyeen baa wuxuu kuba sugnaa saxaabi baa lahaa dee markaa inta ay taagan yihiinba intay ciidda qaadaan ciiddii kulaylka daraaddeed oo dadku badankoodu maradan may wada helahaynba barhkood baa maradaa yaree keliya guntan yihiin bay haddana dee xagga sare intay kuba xidhaanba waxaa yaroo wax kaleba aanay lahayn oo waxay iska hoosaysiiyaanba aan lahaynba iyaga dabcina umay ahayn dee mare la dhigtay iyo sijaayad la dhigtay iyo taase dee markan baahidu keentay un mooye markaasaa waxaa dhacaysa buu lahaa intuu ciidda qaadoy gacanta ku hayeen inta la taaganya o dhan wuxuu doonaya gacantiisa inuu kusii gacantiisa gacantiibu ku haynayaa oo adkaysanaya markuu ku qabo ayuu hadhow marka uu sujuudayo intii gacanta ku hayay ayuu halkii wejiga dhigayaa si uu wejigii ugu hayn karo taas baa jirto de waana taa diinta aynagu soo gaadhsiiyeene saase diintuna ay kuba faaftay ahaydba raaxadan iyo nicmadan iyo umuuraha ay qabo waxaan iyaga agtooda dee may jirinba baabu maa yajuusu min alcamali fi salaat bal waa abwaabtii un kolley kitaab alcamal bay ahayd ee bal waa dee qaybo kaleo iyaduna camalkii oo waxyaalaha bannaan ee camalka dhexdiisaoo taasi waa waxyaala aynu soo aragnay imika halkan wax ku dhibayoo kale haddaad iska celiso oo kale iska daafacdoo kale iyo waxyaala saasa inooba imanaya bal waa umuurihii camalka ahaa ee salaada dhexdeeda ku bannaanaa markay xaaje iyo baahi timaado taas buu baabkeediya xadaثna cabdullahi bn maslamata qaala xadaثna maliku can abi nadri can abi salamata can caaishaةa radia allahu canha qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa amuddu mid fidisa rijlii lugtayda fii qiblati nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi qibladiisaan lugtasaa u kala bixinayay way hurudaa iyadu aqalkii waa cidhiidhiyo waa aqal iska kooban rasuulka ilaahay waa tukanayaa iyadii baa kaba horayso markaasay lugta ayay la kala baxaysay waa ruux hurdeen walxaala wa yusalli isagoo tukanaya faidaa sajada marka uu sujuudo macnaama marka idaa araada an yasuda weeye marka uu soo forursaduu doono inuu sujuudo in halku ku sujuudi lahaa iyadii baaba lugteedii kusoo kala baxsan tahay ayuu qamasanii qanjiidhinayeyba ama saa ii qabanayey fa rafactuhaa markaasaan lugta kor yeelay macnaa waan laabaya lugtaydii faidaa qaama inta uu sujuudaya bayna sajatayn uu sujuudii ku raagaya de lugteedii way markaas lamay kala baxahayn way u laabnaanaysay faidaa qaam markuu kaco dee qir'ada ku raagayo ayaan madadtuha haddana lugtaydii iska fidsanayay taas bay tahi waayo rasuulka ilaahay dee hore uma soo rukuucayo ama uma soo sujuudayo xadiidka hore inuu soo maray halkiis haweeneydu ma goynaysaa salaad iyo umuuraheediiyo waa ti aynu kuba soo maray iminka maxaa camalka halkan kuba sugan uu jira rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa kan yadiibuu lugteedii ama barhkood say yidhaahaan lugtiisaabuu dee marka horeba kusii gujinaya ama laftiga qamsigu suu tilmaamaya gacantiisii ha kuba qanjiiriye ayuu dee qabanayay oo waa kan rasuulka ilaahay camalkan laba yimi waana camal xaaje uu laba yimi oo halkii ku sujuudi lahaa meel kalu ku sujuudo dee oo imika maba haysto waana camalkaa yasiirkoo dee salaadii waa taa ku ansaxaysee rasuulka ilaahay kuba watay oo markaa camalka caynkaasina yajuusu fi salaa ina waa kan yidhi baabu maa yajuusu min alcamali fi salaati axaadiida waa xadiidaynu soo wada maray xataa kan ii dambeeya iyo dee midhmidh unbaaba kuwaa dambe ama mid keliya iyobaa dhici karta inu dambeeyo xadaثna maxamuudu qaala xadaثna shabaabatu qaala xadaثna shucbatu can moxamed bni ziyaadin can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam rijaashana hore inuu soo wada marnay annahu rasuulka ilaahay sallaa waa tukaday salaatan salaad waa habeen baanay ahayd markaasuu qaala wuxuu yidhi waa subaxdii buu odhanaya ina shaydaana shaydaankii waa cifriit min aljin taas buu ahaa oo riwaayadaynu soo marnayde ina cifriitan min aljinni tafallata calaya albaarixa rasuulka ilahi baa dhi waa xadiidka markaynu abwaab masaajid kusoo marray baabkii dee uu dhigtayba bal ruuxa qariibka oo kale waa ruuxa qaan lagu leeyo taas dee qaadigiiba soo xidhay ama asiirkii oo kale oo masaajidka tirkiisa lagu xidho baabkii uba dhigtay markaasuu fashadda calaya waa isoo weerare weeye xamala calaya waa siuu salaadda uga gooyo ayuu rasuulka ilahi xaggiisii kuba soo dhaqaaqay muxuu saa u yeelay shadda calaya macnaha waa xamala calaya waaba isoo weeraray liyaqdaca asalaata calaya siuu salaaddii igaba gooyo faamkanani illaahu minhu waa halkan imaka camalkii rasuulka ilaahay camal buu la yimi waa qabtay wuu siriiriyey isagii salaadiina waa ku jira waa salaadii waa faamkanani illaahu minhu ilaahay baa imakansiiyo gacantii ii soo geliyeyoo fadacadtuhu waan siriiriyey weeyaanoo neef qabateeyo dee taas wey isagaa inoo fasiri doona haddii a laydhaa walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an uusiqahu inaan xidho ilaa saariyatin tiir aan ku xidho tiirarka masjidka ah xataa tusbixuu ilaa ka waa baraysanaysaan fa tanduruu ilayhi aada daawanaysaanba taas dee waatay riwaaya ahaydba dee ciyaalka madiinaha kuba ciyaareenba fadakartu waxaan xusuustay qowla sulaymaana calayhi salaam rabbi hablii rabbi kfirlii wahablii mulkan ba ilaahu ii dembi dhaafo wahablii isii dee kale tilaawansan mulkan boqornimo iyo mulki laa yanbagii aan u habboonayn liaxadin min bacdi bacna nebi sulaymaan oo isaga ilaahay subxaanahu watacaala dee uu siiyey tasarufka uu shayaadiinta uu kuba tasarufayo ducadiisiina waa si u dhowro uu yidhi dee cid iga dambaysana arrin iyo mulki aan kuba habboonayn oo taas isi taas baan xusuusto markaa waa muraacatan lisulaymaan ayaan isaga daayayoo faradahu allahu ilaahay baa celiyey khaasi aan xaaliyo isagoo daliila oo xaqiira xadiidka isagana horeynuu soo marray ee shaydaanku tashakulkiisa waa kanoo waa wuxuu awood u leeyahy inuu waxyaale isaga soo dhigo oo suurooyin uu isa soo suureeyo marka uu waxyaale isku soo suureeyan dee waana kaa laba arki karo rasuulka ilaahay waa kan qabtayba taas waana kan rasuulka ilaahay sheegay in haddii uu tiirkaa kuba xidho dee la daawan lahaayoo la arki lahaayo de waa umuurooyin waxyaalo wada suurtagala markay xaaladu taatay rasuulka ilaahina wuxuu isaga sii daayey dee ilaahayna waa dulleeyey oo isagoo xaqiir oo mubcado waxalla wuxuu doonayay aan gaadhin ayaa ilaahay celiyey de waa arrinkaas uu dhowrayay dee nebi sulaymaan iyo ducadiisii camalka inooguba suganna waa rasuulka ilaahay qabashadan uu qabtay bal dhareerkiisii uu gacantiisii saa uguba dareeray markaa uu siriiriyey waa ficilkaa uu laba yimiyo camalkaa salaada dhexdeeda oo markaa ruuxu salaadiisii isagoo ku jira wax isaga mu'diya hadduu iska celinayo oo kale iska daafacayuu laba yimaado dee bal matalan taasoo kale dee shay jaa-isaba weeyo waana ta dee sooba aroortay oo kale iyo xataa dee caqrabkiiyo wixii lamidkaa salaada dhexdeedna in laguba dilayo dee waa waxyaalaha dee fawaasiqdaee rasuulka ilaahay yidhi dilo oo kaleba laguma dilayo bal umuuraha camalka caynkaasee shay mu'diya maaha waxa dee ciyaar loolaba yimaadee xaaja keentay baahi keentay waanay kala duwan yihiin salaadiina kuba ansaxayso ayaa xadiidka inooguba sugan uma qaala nadr bnu shumayrin wuxuu yidhi nadr bnu shumayl xadiidka inooguma sugnaa sanadkiisa laakiin waa imaam hiqaadii ruwaadana ah a'imadii naxwada iyo luqadana ah imaam aada iyo aad bimacna alkelima ayuu jaanib ka ahaa xagga luqa iyo markay taa noqoto sheekhuna wuxuu leeyahay kitaab uu leeyahay oo dee qariibulxadiid ayaa hadalkan uu bukhaari imakaba soo naqlinaya bukhaarina nusqooyinkiisa tan iyo ama riwaayaadkamay wada dhicine riwaayaadka qaarkoodunbay dhacday imaka san imaka cibaaradan dambe imaka anigu ii bilaabmaysa se dee malaamatiga way noogu wada sugan tahay imaamka horta waa nadir bnu shumayl kutubta lixdaaba raggiisii weeye waa marka la eego khaliil ibnu axmed iyo kibaartii asxaabtiisa ayuu ahaa waana imaam luqawiya dee waana ka waana imaam muxaditho dee kutubta lixdaaba riwaayo ku wada le nadir bnu shumayl bal kolley munaasabad daraaddeed qaso in wafayaat lacyaan iyo ibnu ibnu khallikanu kuba soo naqriyo sheekhan kuba tacalluqsan waa tarjamadiisa ayaa wuxuu yidhaahaa dee markii hore reer basru ahaa markii dambena marwe ayuu degay magaaladii khuraasaan ku taalay in markaa uu basro kaba baxayay waana taas ahaayoo waa ninkaa dee markay noqoto xadiid iyo naxwo iyo caruud iyo luqa iyo guud ahaanba dee waxa weeyaan imaam kuba ahaa markaasaa wuxuu yihi waxaa sii sagootiyayay dad dee say kaba cabiraan bal dee saddex kun bay gaadhsiiyaan oo dee isugu jiray muxadis iyo luqawi iyo caruudi iyo dee anwaacdii kala dunaaya lagaba baranayay isugu jiraa sii sagootiyeoo iyagoo dee iyaga sheekhoodiiyaa ka tegaya waxyaalahaasna kollay kaba xun markaasaa muxuu yidhi hadal yacizu calaya firaaqukum walow kuntu ajidu fiikum maca kaylatata baaqila waa filyom ma kharajtu waa heerkaa ninkaa kumayaalkaas ay daba socdaan baa wuxuu leeyahay way igu adagtay inaan ka tegiynuye haddaan helayo maalintii kaylaja waa wasan ay yaqaaneen oo laga yaabo dee kiilogeenna ama dee mooy inuu ka yaro adigu waa kaylajada baaqila waa fuul waa adigu qadar fuulah aan maalintii helayo inta ku noolaan laha idinkama bixin cidna sheekhay intii umay kafaalo qaadeen raggii kubayaalka ahaa si uu ku socdo marwo ku tegey marwo adigu waa ku ladnaaday marwo isagoo joogo kolley maamuun waqtigiisii laba boqol iyo afartankii buu imaamku dhintay laba boqol iyo afartii markii uu shaaficiyi ay dhinteen de ayuu marwa malaa waqtiyadaas baa waxaa yimi ma'muun ma'muunna kolley aqoon sar uu lahaa marka leega xadiid iyo umuurahan iyo dee waa markan dambe aqoontiisii iyo wixiisi ay laba galeen iyo wixii lasoo tarjamay mixnadii dhibta badnayd ee khalqa alqur'aane laakiin waxaa laga yaabaaba reer bani cabaas iyo ninkii u aqoon badnaa ama u caalimsanaa u hayo dee xadiidna nin wariyuu ahaa xadiidka sanadkiis iyo taas iyo waxyaalo qisooyin kala duwan baa lasoo naqliya ayaa malaa markii dambe halkaa joogay had iyo goor raggaasna inta badan cid ay la mudaakaroodaan waqtiyadaasi oo culimo ayay baabay uga yeedhan jireen ayuu laba kulmi jiray habeen buu ugu soo galay isagoo maro dee karkaran xidhan deetuu ku yidhi nadiro waa sideesani waxa weeyaan ma amiiralmu'miniin baad waxaad ugu soo gelaysaayo dee wuxuu yidhi markaa maye dhulkana aad buu uba kulul yahayoo marada sana waxaan ka yardaeyaa qawman kaba daeyaayo may wuxuu ihi may eh taas maahay dee anaka mutaqashif waa ruuxaas ayaa tahay noocaasa adugu hadal baa mudaakeradii baa bilaabantay oo wuxuu soo qaaday markaa ma'muun dumarkii waxaasuu soo qaaday markii dumarkii arrintoodii lasoo qaaday buu isagu sanadkiisa waa maamuun baa husheymkan imaka kitaabkeenna kusoo noqnoqduu kaba warrey u leeyahy xadaanaa husheym can mujaalid can kada ilaa uu gaadhsiiyey sanadka akhirkiisiio rasuulka ilaahay baa yidhi idaa tasawaja rajulu lmar'ata lidiiniha walijamaaliha kaana isagu siduu aqriya weeye sadaadan min cawaasa oo ruuxu hadduu waa xadiidka hadduu dee haweeneeda u guursado kaana sadaadan min cawaas bal anuu xadiidka macnaynaye markaasuu noodar yidhi nacam yaa amiira almu'miniin ha ma sadaqahu shay markaasuu isaguna sanadkiisii ayuu kaxeeyey meel buu waxyar dhaceen dee inuu meeshii toosoo bar markaasuu buu yidhi isaguna cawfulcaraabiya buu kaba wariyo markuu sanadkii gaadhsiiyey halkii ayuu yidhi idaa tasawaja rajulu lmar'ata lidiiniha walijamaaliha kaana sidaadan min cawas halkuu sadaadan ka yidhi wuu sidaadan min cawas yidhi wuu jaqalay isna wuu soo fadhiista tihi saa tihi sidaadan tuu yidhi atulaxinuni maye adigu kuma laxniyo maanaad laxni i nisbaydaysaa dee wadinkaas caalimkaa tuu yidhi may waxa weeye hushayn baa laxniyey wa kaana laxaanatan watabica amiiru lmuminiina laftahu dee hushayn baa laxnigani kaba dhacay nin laxni badanna uu ahaa amiirulmuminiinna laftigiisii buu raacay sheekhiisa laftiguu kaba maqlay markaasuu yihi farqiga udhexeeya sidaad iyo sadaad maxay tahay eetuu yidhi asadaad waa alqasd walictidaal dee waa tan sadaad qasdi oo ictidaal iyo sabiil iyo diiniya markay noqoto taas weeye ama sidaad asidaad marka la yidhaaho waa albulqatu wakulu ma wakulu shayin ama wakulu maa sadadta bihi shay-an oo dee waxa weeyaan waa dulqada wixii lagu kaaftoomayo wax kastooad wax ku daboosho ama aad ku juqaasho ama taasoo kale sidaad baa lagu magacaaba tuuhi carabtu taa ma garanaysa af carabiga ma ku jirtaa luqadii oo dee tuuhi hayo wuxuu soo qaaday nin carji waa kolle cuthman bin cafaan baa abtaysanku kole beyt shahiid oo markaasoo adaacuunii wa aya fatan adaacu liyowmi kariihatin wa sidaadi thaqri sidaad bay ahayd waa dee aqri iyo meelixuuda ciddii lagu awdayey taasoo dee nin fata saasay dayaceen markaasuu yihi qabax lahu man laa adaba lahu oo adalkiibuu ku yidhi maxay tahay noloshaadu iyo dee dhul yar baan leeyaon waxoogaa yar kala helo ka waran haddii xoola lagu siiyo waaban u baahnay buu yidhi oo fiicanto waraaq buu qoray oo dee tuuhi nin fadli la odhanayo wasiirkiisa ayuu ugu dhiibu yidhi ula tag ninkii baa yidhi maxaa dhacay oo dee imaam amiirku waxba kuu soo qaraya dee isna been buu sheegayna kelimad iyo kelimadii buu u sheegay tu isaguna konton kun oo dirham baa ugu qoran halkana soddon kun oo dirham buu kii uguba darayoo markaasuu yihi waxaan ka faa'iidaysay xaraf yaroon saxay halkay dee sadaad u ka hayso ugu hayso sidaad ay noqotay intii u tasaxaybaa dee intaas kama faa'iidaystay halkana berigii kilo baaqala ama kilo fula ayuu uga tegaya oonu kama bixin waa kalley wafayaat alcayaan iyo tarjamadiisa kuma taalaan oo darbnu shumayl bal waxa weeyaan alag muhimku tahay inoogu sugan bal maaha iyaga uun dee rag badan baa taas aha sida cabdulwahaab ilmaaliki ninkii shahiirka ahaa ee qaadiga ahaa ee reer maalikiyada baqdaad kaba cabiraya ugaba tegaysa sidaasoo kale ayaa baqdaad markuu ka baxaya dad badani intay usii dhoweeyeen ama usii sagootiyeen ayuu yihi haddaan haysto aan galabtii iyo subaxdii laba xabadood oo raqiifa helayo idinkamaan baxeen deetiina cidi umaytiinoo kii macaraya intuu sii maray ulmacal la kulmay adigu masar tago masar buu isaguna nolol ka hele laakiin markii uu galay be dee wax ay u furmeen madaaris iyo loo dhiibay muddo dabadeedba uu dhinto ninka ka soo naqliyaan lamaa shabicnaa mitna markii aanu dheeragday ayaad dhibanayo dee markaasba hore u dhintay oo cabdulhaab marka waa umuro culimo badan bay waxyaalahan kuma yimaadeen laakiin muhimka waxaan leeyahay bal kalley faa'iiday tahay sidaad iyo sidaad farqiga u dhexeeya waa isaga tan sidaad waxa weeyaan albulqa waa wixii lagu kaaftoomo ama se waxa weeyaan wixii dee wax lagu awdano waaba la ydhaa marka xadiidkii ahaayen muslimii ay warinayeene rasuulka ilaahi uu lahaa laa taxilu almasalatu ila lihalaaثa oo saddex ruuxunbaabay uga bannaan tahay ayaa wuxuu ahaa dee waa ruux dee intay jaayixa asiibtay dad qowmkiisii ka mida ay yidhaaheen jaayixa asiibtay oo xataa yusiiba sidaadan min cayshin oo kale dee sadaadan markaa ma noqonaysa xadiidkaasna dabdigiisu arrinkiisu waayo waa lagu qaldamaa sadaad markaa maaha waa sidaadan waa wax awdo weeyaan baahidiisii daboola oo nolol iyo ilaa u helo xadiidkaas oo kale dee dadka ay masaladu uu lahaa rasuulka ilaahay iyo ruux dee taxamala xamaalatan iyo taa rasuulka ilaahay macnaa waa sidaadan ee waa qisada yaree caradka ee sidaad iyo sadaad isagiina dee waa taa xoole aada u badan oo la arko uu taajir ama qani ku noqday ayuu kaba helay taas haddaba waa nadir bnu shumayl baabun idan falatat idaabbatu fi salaati idan falatat hadday tagto oy caymadaba weeyo addaabbatu daabbadii fi salaati salaad dhexdeed macnaa waxa weeye halkan ha maan dhammayn ha sax uma qaala nadir bnu shumayl wuxuu ihi fadacatuhu fadacatuhu bidaali ay khanaqtuhu oo macnaa lafdigaaga xadiidka inoo yaala laba dabdi baa jira daalka mucjamada ah caynkuna markaa shado ma yeelanayo ta'duna dee ta'dii mutakalimka iyo ta'dii ficilka maadi u dambaysay baa kulmo saas baa laysugu idqaamoy shado u yeelatay dacagtuhu markaa macnaheedu muxuu yahay ay khanaqtuhu waan saririyey oo waa kaa dhareerkiisiiba ka da-ayo gacan rasuulka ilahi gacantiisii kuba dareeray markaa taas oo kale bal taaba weeye wafadacadtuhu markaa lafti kaleu soo naqlinayaayo uu leeyahy bal ay khanaqtuhu wafadacadtuhu oo markaa iyadoo waa laftii labaad daalka laga dhiga daal muhmalo ah caynta la shado ta'dana la shado oo daca ay markaa noqoto min qowlihi tacaala min qowlillaahi yowma yudacuuna ilaa naari jahannama daca oo macnaa maalintaa dee lagu riixayo lagu tuurayo macnaa dabdi kale weeyaanoo in halkan daasha ay mucjamo tahay cayntana aan takfiifino fadacadtuhu aan idhaahno in caynta iyo ta'daba la shado macnaa uu yahay waan tuuray oo waan riixay oo dee waa taasoo imika yudacuuna ilaa naarnaarti jahanama ay yudfacuuna dacfan dacfan caniifan weeyaan oo waa lagu tuuraya lagu ridayaa naarti jahanamo bal taas marka daalka muhmalaha lagaba dhigo laakiin muxuu leeyahay ay yudfacuuna wasawaabu fadacatuhu aniga daalkii muhmalada ka dhigay halkan sawaabku muxuu noqonayaa waa in hadalkii shumayle waa in daalka mucjamo laga dhigo cayntana la takfiifiyo إلا أنه كذا قال بتشديد العين وإلا لكن أنه وأنه وشعبة شعبة أيا كذا قال ساسوري بتشديد العين وشعبة يسوي سوكوري عينت يتأدب إن الشداء يكبا وريه لكن محو راجح ياليا إن دالكنا دالك عدي بعد ليهي cayntana la takfiifiyo ta'dana laba shado macnuhuna aanu dafci ahayne khanqi yahay oo dee siriirin iyo khalqi taasoo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh intuu qabtay isagii markaa dambe haba sii daayeen baabun idan falatat idaabbatu fi salaati daabadii salaada dhexdeed waa ninkani waaba dee meel buu joogo waa faraskiisii awrkiisii ama wixii laba midkaa daabadiisii ayaaba caymaday ka fakatay oo dhaqaaq ka socotay salaada dhexdeedii muxuu yeelayaa iyada taasnaba weeyaanoo maadaa yasnac waayo halkana si unbuu jawaabtii u xadfay ma salaadiisuu sii wadanayaa mise salaadii buu goynayaaoo dee neefkiisii buu soo qabsanayaa bal haddii uu ka daba tago bal aanu qiblo iyo waxyaale kaba jeedsan oo uu soo qabto salaadiisii ma halkiibu kaba wadanaya mise way go-aysaa bal muxuu samaynayaa bal xadiidkaan arki doonaa waqaala iyo aharka ka horeeya waqaala qataatu wuxuu yihi in ukhida thawbuhu haddii maradiisa la qaato yatbacu saariqa dee waxa weyaan tuuggii marada ka qaatay ayuu dabagelayaa dee si uga soo qabsa uga soo qaato maradiisii oo yadacu salaato macnaha maxayba masjidkii baad joogtaa waa tukanaysaa kabaagii kuhoryaalaa tuug iska qaatay de markaaba salaadaad wadan oo kabahagina sidaa loola tegi mise wuxuu leeya waatan salaadii u ka tegaya dee uu soo qabsanayaa oo kabihiisii ayuu ka soo qaadaya haddii dee kuguma dhowyo aanad qibladii kaba jeedsanood ka ridato uun salaadii waad sii wadan kartaa wey laakiin hadduu mashi badan iyo waxyaale u baahdo dee waa baab kaleo waa kan uu leeyahay wayadacu salaata salaadii buu kaba tegayaaye bal taaba weeye in ukhida thawbuhu yatbacu saariqa wayadacu salaata waa qataada xadaanaa aadamu qaale xadaanaa shucbatu markaa idan faratat daabatu fi salaati inaymu goyn eh jawaabtii shardigana muu sheegina waa taan lihi maadaa yasnacu fiiha atarkan uu soo arooriya maxaa kaba mida dee daabadiisiina hadduu hadha waxa dhici karta dhibi inay kaba soo gaadho hadduu sidaa ku daayo ha ka daba tago neefkiisii ha soo ceshado weeyaan taas baa markaa macnuu noqonaya bal arrinka loo saxaabi yeelina waa kan noo soo socdo wuxuu ihi xadaanaa aadamu qaale xadaanaa shucbatu qaale xadaanaa alsraqu bnu qaysin asraq ibnu qays waa nin reer basro oo hiqo oo taabiciintii dhaxa ah abu daauud iyo tirmidiy miya abu daauud iyo bukhaari iyo nasaa-i baa wax ka wariya saddexa kale kitaab kuma sugna waa taabic baan leenahay reer basra qaala wuxuu uhi taabicigaasi kunaa waxaanu ayn bil ahwaasi meesha ahwaas la yidhaaha ayaanu ku sugnayn kolley waa basro iyo intaa reer faris u dhaxaysa ayaa ahwaas waa mandaqo kolley eeraanu raacsan imaka taas baanu joognay ahwaas waana bilaaddii farisunbay markaa horeba dee intaan islaamku gaadhin ay kaba mideed ahwaas baanu kuba sugnayn sheekhuna raximah llahu tacaala halkan wuxuu kaba cabiraya soo qolayne waa beldatun macruufa bayna albasrati wa faris futixat fii khilaafati cumar waa adigu faris iyo waxay u dhaxaysay un basra bilaaddii in waqtigii cumarna waa la furtay halkaasaanu kuba sugnayn nuqaatilu xaal aan la dagaalamayno alxaruuriyata nimankii khawaarijta ahaa xaruuriya waa dee ismi iyagii u baxo markii meeshii ugu horreysay isku urursadeen amiir almuminiin cali bnu abi aalib markay ciidankiisi kaba baxeen xaruuro ayaa la odhanayo dee markaasay magacii markii dambe magacba iyagii uba noqdaye haddaba nimanka khawaarijtaanu la dagaalamaynay waqtiga lala dagaalamayo waqti dambe kolley waa waqtigaasin ha mucaawina markaas ma noolay waa waqtigii adigu ibnu zubayr kolley markaa intuu ciraaq joogay way haydee markii dambe aan cabdimalik kalaba wareegin ayaa waqtigan ahaa ee kunaa nuqaatilu lxaruuriyata fa bayna waqti macnaa khawaarijta waqti dhulkaas bay kol aada u xoogeysteen dowladdii reer bani omay oo dhan iyo markaa ibnu zubayr haye oo dhan kolley waxay ku ahaayeen qodax ku taagan bay ahaayeen kolkol kol baa dhici karta basre iyo dhulkaaba loogaba qaxayay ama ay dee ku dhowaanayeen in loogaba qaxo intii kale oo dhan dhulkaas ay gacanta ku wada dhigeen markaasaa waxaa dhacdayn haddana ciddii kolba loo dirona way soo jebinayeen ciddii loo diro kolkol iyadoo aada looga tiro badan yihi unbaabay soo jebinayeena ugu dambayn nin muhallab ibnu abi sufra loo odhanaya waa ninkan markaa ay kolley waqtigaasna dagaalka ku jireen ama ciidamadaa watay ayaa muddo sanada ah nimankii u adkaysay u sabray dagaalkoodii oo si uu dee ninkaasi dee waxa weeyaan ugu sabreeyey ugu adkaysanayo markii dambe kolley in badan riixay waa muhallab ibnu abi sufra bal haddaba markaa iyagaan la dagaalamayna fa bayna waqti ana anugu calaa jurufi nahrin waa webi dhinacii aan kuba sugnahay waa webi dujay laba odhanayay idaa rajulun wuxun baaban arkay nin yusallii tukanaya nin baa tukanaya anugu halkaasaan kuba sugnay waidaa wuxunbaaidaawati fujaayada wuxun baaban arkay haddana lijaamu daabatii daabadiisa xakamaheedii kole waa faraskiisa biyadii gacantiisaynu ku sugan salaadiina waa ku jira xakamihii in daabadiisana gacantuu ku haystaa muu sii dayn waanu tukanaya fa jacalat waxay bilowday gudagashay addaabatu daabadii tunaasicuhu inay jiidjiidanaysa weeye tunaasic manaa tujaadibuhu dee isaguna kolla waa ay dhufdhufanaysaa isagii waa kan raacaya salaadiina waa wataa wajacala wuxuu isna gudagalow bilaabay yatbacuhaa dee markaa ay dhufato inuu raacayo nu sii daynin ma sii daynayo qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi huwa abu barzat alasrimiyi kolley meeladan buu soo celinayay iyada cibaaradan qaala shucba kuma sugno dee bal ninkanna wuxuu ahaa abu barzat alaslmi saxaabigaas fajacala rajulu ninbaa wuxuu bilaabay isna gudagalay min alkhawaariji khawaarijtii ka mida yaquulu inuu ku qowlayuu leeyahay allahuma afcal bi hada sheekh wuu habaaraya ilaahu odaygan dee waa nin u weyno haddee shan iyo lixdankii bal waqtigani ahaa shan iyo lixdankii ama waqtiyo ku dhow shan iyo lixdankii hijrada rasuulkii ilaahayna ghazawaad toddoba ama lixa uu laba duulay kolley waa nin weynoo da-an weeye laakiin haddana waa joogay nimanka khawaarijta akhbaartoodna kolley way badnayd oo malaa meelaha cidda ugu yar badan intan arkay weeyaane khaasatan waqtiyadaa dagaaladoodii say u dhaceen iyo umuurahoodii sanadahaas in aada ugaba warramo ninkan luqame adiibkee mubarid kitaabkiisan alkaamil ee adabka oo kale juska labaadaad badankiisa waxaa qaataba akhbaartooda nimankan xaruuriyada iyo khawaarijta iyo dagaaladii khaasatan jiidaasun haddaba nin baa ku la yidhi uu habaaraya wuxuu leeyahy muu sii daayo salaadiisa ma wata buu leeyay wuu iskala sii daaya neefkan allahuma afcal bi hada sheekh falama insarafa sheekhu sheekhi markuu salaadii ka baxuu qaala yidhi inii anigu samictu waan maqla qowlakum hadalkiinii waa ciddii canaananaysay dee ee isaga arrinkan kuma canaananaysay ama dee waxaweyn taas wa inii anigu ghazawtu waan duulay maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maciisa sita ghazawaatin lix duulimaad aw sabca ghazawaatin aw amaaniyan lix ama toddoba ama sideed ghazo ayaan rasuulka ilaahay raacay washahidtu waxaan u joogoon xaadiray taysiirow fudaydintiisiisuu dadka wax ugu fudaydinayay uguba sahlayay wa inii anugu an kuntu inaan ahaado kolley hamsada waan fadxinayaa an kuntu inaan ahaado an arjaca inaan laabmo oo dee kolley antaa markaan masariyo ka dhigno dee an arjacada dambena iyadan kaba bedelaynaa marka dee masare uba bedele wa inii anigu an kuntu inaan noqdo an arjaca inaan laabmo oo la laablaabmo maca daabati daabadayda taa inaan noqdoon ahaado ayaa axaba ilaya xaggayga looga jacayl badoon anugu kaba jeclahay min an adacahaa inaan ka tago faraha ka qaadoon salaadayda isaga jeesto markaa aan ka tago tarjicu iyadoo u laabmaysa markaa ilaa ma'lafihaa meeshii ay daaqi jirtay taqaanaynay halkii ma joogtee ay uba laabanto fayashuqa calaya markaa doondoonkeedu iyo dabagalkeedu kokolna inay meel kaleba iska marto onu helina way dhici kar layd ay uguba adkaato bal markaa saxaabigani raximah llahu tacaala wuxuu yihi daabadiisii gacantiisu ku haystay dee waana daabadii may joogsanayn way dhaqdhaqaaqaysay isagiina salaadiisa ku jira ayuu la dhaqaaqayo la arkaa inuu la hore ula dhaqaaqo dib ula soo dhaqaaqo taasoo kale marka ay dhufdhufato laakiin waa xajisanayay dee markii uu salaadii ka baxayna muxuu yihi rasuulka ilaahay wuxuudee waanu la duulay taysiirkiisiina u arkay marka waa umuurihii taysiirkiisii maa xaaladan oo kale laakiin guud ahaanba dee waa taysiirkii rasuulka ilaahay sida wuxu fudaydinayay buu arkay marka maxay tahayna isagoo intuu salaadiisa iska galo faraha kaba qaado ay ku noqoto halkii ay taqaanay daaqi jirtay oo markaa uu wuxuu ku gaadhaba waayo ama ay kuba adkaato lafdibaaba yimi mansilkayguna waa fog yahay oo hadday iga tagto habeenka hortii ma hooyanayo oo meel dhow maaha mansilkaygii markaa tiibaa dee uga sahlan oo uga fududtaa mashaqo weyn baa uguba sugane taysiirkiina uu kuba sugan yahay isagoo salaadiisana iska wata iyaduna gacanta kuba haysta bal taasba weeye oo imanka saas buu yidhi xadiid kale uu inoo dambeeya waa xadiid iyada aynu soo maray bal markaa iyadayn ta iyada inooguba sugan kolley lafdigan an in baaba ii taale laakiin shaarix ayaa markaa dabdiyada uu dadka kale kaba soo naqlinayo waa sidee sharaxa inooguba sugan dee kuba suganba weeye waxaana xadiidka waxyaalaha inooguba sugan horta mid baa aho waa kan saxaabigani wuxuu sheegay rasuulka ilaahay inuu dulimaado dhowr ah raacay waa manqabo iyo fadiilo uu leeyuu sheegayo waxaana xadiidkan kaba qaadanaynaa sida sharaxa inooguba sugan ruuxu hadduu manqabo ama fadiilo uu leeyahay uu sheego haddii loo baahdo arrinkuna aanay ahayn fakhri iyo faan uu dad ugu faanayo ahayn xaaje iyo baahi baa timi bal taa jawaaskeedu way nooguba sugan tahay xagga marka laega war ra-aytu taysiirahuna wuxuu qolooyinkan dee bal matalan isku adkeeyee doonaya inuu salaadiisa iska watuu daabadiisa faraha kaba qaado oonuu salaadiisa goyn taas buu kuba radeeyuu leeyahy rasuulka ilaahay taysiirkan kaba arkay umuurahan ma diidayo tan inaan laba imaado wixii mashaqa dadka ay uguba sugantahayna rasuulka ilaahay uu kaba dheera waxaana uu sheekhu leeyahy waxay arrinkani xujo uba noqonayaa fuqahada qowlkoodii ay idhaaheen kula shayin yukhsha markaa yukhsha itilaafu min mataacin aw hayri yajuusu qadcu salaati liajri shay kastoo laga baqanayo itilaafkiisa talafkiisa baabi'iisoo kale waaba alaab waaba wax kale ama waa wax dee laga baqanayo inay wax soo gaadhaanoo ama uu xumaado taas salaaddii isaga daraaddii waaba looba goynaya taas bay noqonaysaayo waay dee xuju uba noqonayaaye bal muhimku waxa weeyaanuun imaka mashigan kooban ee xaajadani ay keentay hadhowna mashaqa ay ugaba iman lahayd iyo bal umuurahaasi waa rasuulka ilaahay wixii uu taysiirkii uu kaba arkay waxaan khilaafsanayn bal umuuraha jawaaskeed dee markaas taas ayaa inooguma sugan weeye dee iminka shaqsiguna haddii arintu ay tahay daabadiisa ay carartaba oo ay hadhow uu kaba baqanayo tanoo kale ay kuba timaaduu salaad kuba jiray waa taa imaka hadalkaa qataada muxuu ahaa haddii maradiisa la qaata waa ka daba tegaya dee neefkiisi uu soo ceshado si aanu hadhow ugaba lumin oo kale uu soo ceshado iyada taas bal salaaddii waaba u goynaya haddii dee san oo kale qabsasho ay tahay isagoon qibladii ka jeedsanoon dheeraamo camal yaroo kooban iyo mash yaroo kooban ay noqoto ta'ahurkaa keliya ama taqadumkaa keliyina dee waa tan axaadiid kaleba ay nooguba sugantay rasuulka ilaahay oo xadiidka dambeba ta'ahur iyo taqadumba laba yimi salaadiisna aanay goyno waa umuro bannaan buu taas buu sheekhu raximah llahu tacaala dee maqsuudkiisa imaka halkan tarjamadu noqonaya xdثna mحamed بn mqatil qaal akhbarana cabdالlahi qaal akhbarana yunus can الزhriy can curwata qaala qaalat caaishaةu caaisha waxay tihi waa xadiid aynu marar soo maray khasafat الshamsu cadceedda ayaa madoobaatay faqaama الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahi baa kacay oo faqara'a wuxuu aqriyay suurata طawiilata suurad dheer uma rakaca uu rukuucay faadaala rukuucdii buu dheereeyey uma rafaca ra'sahu madaxiisii ayuu sarow soo qaaday waa ictidaalkii uma staftax haddana rasuulkii ilaahay qiraa'adii unbuu dib ugu laabmayoo waa qiyaamkii labaad wuxuu furfurtay bisuuratin ukhraa suurad kale uma rakaca uu rukuucay xataa qadaaha ilaa uu ragcaddaa rukuucdaa dhammeeyey wasajada macnaa uu dhammeeyey faraqa minhaa weeye wasajada markaasuu sujuuday uma facala dalika arrinkaas aynu soo marray labadaa qiyaam iyo weliba dhaadheeraana wuxuu sameeyey fi thaaniyati ragcaddii labaad arrinkaasuu sameeyey facala dalik uma qaala wuxuu ihi markii uu salaadii dhammeeyey inahumaa cadceedda iyo dayixu aayataani min aayaati illaahi waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay kaba mid a faidaa ra'aytum dalika haddaa aragtaan madoobaadkooda fasalluu tukada xataa yufraja cankum ilaa laydinka faydayo arrinkaas iyo ay caddaanayaan laqad ra'aytu waxaanan arkay baa rasuulka ilah yihi fii maqaami aada maqaamkaygan halkan aan taagnaa weeye salaadaanuba taagnaa kula shayin shay kastoo wucidtuu lay ballan qaaday wcidtu baaban muslim halkan kuba sugnayd shay kastoo lay ballan qaaday oo umuurihii qeybkaa waa lay tusoo waa lay hor keenay buu ihi intii uu salaada kuba jiray xataa laqad ra'aytunii waxaan is arkay xaafid ibnu xajarna wuxuu faa'iideynayaa ruwaadda bukhaari intooda badan halkan laqad ra'aytu inay ahayd xamawi iyo mustamlina laqad ra'aytuhu inay ahayd amaa lafdigan laqad ra'aytunii waa lafdi muslim buu leeyahy waa sharaxa sida ku sugan lafdigani waa lafdi muslim taasuu leeyahy laakiin ruwaadda bukhaari ama waa laqad ra'aytu ama waa laqad ra'aytuhu oo xamawi iyo muslimi u tiriyey waxaanu leeyahay riwaayadan muslim hiya awjuh laakiin dee matigii bukhaari bay nooguma taalaa iyadaa dee ah tadaahirka waxaan is arkay uriidu anoo doonaya an aakhuda inaan qaato oo qidfan qidf waa intan dee rucubtan dee santim waxa weye cidabka iyo ma waxyaalahan timirtiya waa intan iskuba xidhan taas oo kale min aljannati jannada kaba mida inaan rucub saasoo jannadii kaba mida aan soo goosto waa loo soo dhaweeyey waa la hor keenay xiina ra'aytumuunii markay aragteen jacaltu inaan bilaaboon gudagelay ataqadamu anoo hore u kacaya walaqad ra'aytu waxaan arkay jahannama yaxdimu iyaduu burburinayo bacduhaa barhkeed bacdan barhka kale dee waxeedii ololkeedi iyo lahabkeediiyo taas xiina ra'aytumuunii marka ay aragteen ta'akhartu anoo dib u joogsaday wa ra'aytu fiiha jahnamo waxaan ku arkay camr bna luxayi ninka camr bna luxayi la yidhaaho wahuwa aladii sayaba sawaa'iba waxyaalahan dee kufrigoodii ah ee saa'ibadee nooc xoolahoodii iyo geeloodii kaba mida ay faraa ka qaadi jireen ay sii dayn jireen ee sanamadooda ay u dayn jireen la raran jirin aan lana maali jirin taasoo kale waa ninkii waxaa jideeyey ee carab u bilaabay buu ahaa taas kollay qisadiisa iyo wixii kuba tacalluqsan ama tafsiirka suuratulmaa'ida iyo dee in ka horeysaba way nooguba iman doontaa markaa jaahiliyad iyo akhbaartoodiiya waxaa markaa aan halkaas gaadhnoba in dee tafsiirba kaba soo horeysa ee maxalushaahidku waa maxay xadiidkana waynu soo maray rasuulka ilaahay kolna hore u dhaqaaqay salaada dhexdeedii xaggii qibladii waa markaa jannada la hor kolna dib buu u joogsaday ilaa sufuuftiiba ay dib isugu soo noqdeen saynu soo maray salaad dhexdeedna way ahayd waa camalkaas buu laba yimi taqadumka iyo ta'akhurkiina salaadii may burina waa kan iska watay salaadiisii dhammaystay bal markaa iyada taas baa iminka maxalu shaahidku iminka halkan uu yahay oo macnuu u yahay almashi alqaliil laa yubdilu salaata mashigaa yar safkaa horreeyo tallaabo u tallaabsatay ama laba tallaabo oo kale waxa weeyaan dee salaaddii ma burinaya adoo dee imaam iyo ma'muum a ahaydeen oo ruux kale kugu soo xidhood laba tallaabaad dib u qaaday oo kale iyo kuwaasi dee waxa weeyaan safka taasi camalka ma burinayo camalkii yaraana waa saasoo kaleo camalkaa yasiirkeen dee kuma jirnaaba iyaguna salaaddii ma burinayo taas baa adigu baabka ama xadiidkunaya baabu maa yajuusu min albusaaqa wanafkhi fi salaat waa xadiid iyaguna aan soo marno carabka marayayno baabu bayaanmaakii baabkii weeye caddayntii yajuusu bannaan oo min albusaaqi salaada dhexdeeda weeye candhuuf la tufo iyo wanafqi afuufid wax la afuufo fi salaati salaada dhexdeeda oo candhuuftii marka la tufaya ruuxu dee tuftani xuruf ka muuqanaysaa jirto oo la maqlayo hadduu afuufitaankii iyaduna waxabaa taas waxbaaba muuqan kara ama wax xuruufa markaa dee salaadii ma burinayse bal umuuraha caynkaasee bannaan salaada dhexdeeda ayuu baabkiisii yahay oo kolley maqsuudkiisu waxa weeyaan imanka axaadiidta soo socota ee busaaqiya ay kuba timi ayuu u daliishanayaa nafqigiina waa la mid iyo naxnaxadii iyo tanaxnuxiiye bal umuuraha dee ruuxii xaajo ulaba yimi ama halabo ulaba yimi dee inay salaadii aanay waxyeelahayn ay bannaan tahay oo wuxuu uhi sheekhu wayudkaru waxaa laga soo naqliyey ama laga sheegay can cabdillahi bni camrin annahu qaal nafakha nabiyu sala allahu calayh wasalam waa afuufay rasuulkii ilaahay fii sujuudi fii kusuuf macnaha u ooyey rasuulkii ilaahay sujuud iyo kusuufna waa kuba jiray markaasaa deete waxa weeyaan dee oohintiibaaba dee nafkigan iyo afuufitaankana uuba yimi oo dee xurufna waaba laga de ama kolley markaa wax la afuufayo ama ufba laba leeyahay sida nafkiga caynkana kolley hamse iyo fa-i inay muuqataa dhici karta haddaba saasuu yidhi kolley xadiidkan mucallaq buu imaka yahay kanna waa mucallaq welibana kii horeynu soo marray waa siiqatu jasmin buu ahayo waa goynayey oo dee waxaana yidhahan taasi waxay tilmaamaysaa ciddan kolba uu magacaabay xadiidku inuu kaba sugan yahay tani waa ta ay ka cabiri jireen siiqatu tamriid oo imanka siiqata tadciifo walow iyaduna aanay sariix ku wada ahayn oonay ka dhignayn wax alla wixii uu siiqatu tamriid ku wariyey inay wada daciif yihiin oo kuwo kitaabkiisa kuba suganoo ama isagoo macno ku wariyey ama ikhtisaariyey ama wuxuun siiqata tamriid ugu wariyaana way jiraane laakiin dee kolley bal waa cibaaro tilmaamaysa nooc yar wahni inuu meesha jiro bal markaa sheekhuna wuxuu leeyahay xadiidkan iyada axmed iyo aymo kale ayaa wariyey waana la saxiix yeelayba ee sababta uu sheekhu raximahu llahu tacaala siiqadan uguba wariyey waxa weeyaan waxaa warinaya xadiidkan oo cabdullahi ibnu camrin ka warinaya cadaa ibnu saayib can abiihi can cabdillahi ibnu camrin cadaa ibnu saayib taabiciga abiya aabihii kolley waa nin hiqa ah ee saxaabin taabicigan kale cadaa ayaa dadkii ikhtilaadku markii dambe iyo tagayurkiiyo isbeddelku kuba yimi dadka iyaga wax ka wariyeyna wax dee qablalikhtilaad ka wariyey wax bacdalikhtilaad ka wariyeyba way leeyihiin oo kale markaa bal maqaalkaa ku sugan oon shardigiisa ahayn ayuu bal markaa sheekha uu taas uguba yimi oo de waa laysku khilaafsan yahin xujaysigiise laakiin xadiidka dadkii ka wariyey waxaa kaba mid ahaa oo xadiidkan sufyaan thawri sufyaan thawrina waa dadkii ka maqlay qablalikhtilaadba kaba maqlay aabihiina kolley dee shardigiisa maa waa umuuraha uu siqatu tamriidka ugu soo arooriyey ee macnaha muxuu yahay nafakha nabiyu sala allahu calayhi wasalam fii sujuudi oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo sujuudsan oy ku suufna tahay waa ooyayeye ayaa afuufitaan waa oohintii iyo taasuun ayaaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagaba maqlay nafqigiina waa kanoo dee waa inuu bannaan yahay waxaan weliba dee markaa arrimaha qalaba iyo taasuu yahe cabadkiyo aanu ahayn xadaثna سليman بن xrb qال xadaثna xmad عan أyuba عan naafic عan iبni cmr radي الlه canهuma xmad wa xmad ibn زayde أn النabiya slى الlه عlيه وsلم ra'aa wuxuu arkay nukhamaة xaako fii qiblaة اmasjidi masaajidka xaggiisa hore iyo qibladiisiibu xaako ku arkay ku engegto halkaa lagu tufay fataqayada waxaabu cadhowday rasuulka ilaahi calى ahli اmasjidi waa dadkii masjidkaba waa kan canaanta iyagii dhammaantood uba wada jeediyey oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa ahla almasjid ayaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh uba cadhooday oo dee waa arrinkan si looga digtoonaado inay ruux baa sameeye iyagii may wada samayn laakiin dadkii masjidkan joogay ee ku tukanayay masjidkoodii ay ahayd ayuu dee guud ahaanba canaanta u wada jeediyey sababtuna waxa weeyaan waa litaxdiiri min mucaawadati dalika si looga digo uu dadkii ugaba digo waxaasoo kale in lagu noqdo taas ama laba sameeyo wa qaala wuxuu uhi in allaha ilaahay qibala axadikum axadkiin hortiisu ade ama dee xaggiisa qibala axadikum waa halkaa muwaajahadiisa oo dee waa ruuxu ilaahay buu hortaagan yahay waa kaa isagii la munaajoonaya bal markaa taasba weeye faidaa kaana hadduu yahay fii salaatii salaadiisa shaqsi uu kuba sugnaado falaa yabsuqanna yaanu tufin oo waxa weeyaan yaanu tufin candhuuf aw qaala wuxu uhi laa yatanakmanna yaanu xaakoon oo xaaka tufinba dee waxaana ay tahay markaa xadiidka kolley waxa arrinku yahay laa yabsuqanna bayna yadayhni xagga hore ay haydiye qibladii waa hortiisa yaanu kuba tufin horaynu axaadiid badhna way noo dambeeyana kuba soo maray xagga midig iyo xagga horeiyo in loo diidayo marka uu salaadiisa dhexdeed uu ku jiro laakiin hadduu tufayo dee ama lugtiisa hoosteeda lugtaa bidix ama xaggiisa bidixyo haddaan cidi kaba joogin masjidna aanay ahayn bal hauba tufo ama maradiisa ha ku tufo markaa tufidii way jirtaa ee dee jihadii midigta iyo jihadii hore iyobaa loo diidaya aw laa yatanaqamanna ayuu rasuul yatanakhamanna uma nazala uu dhaadhacay rasuulkii ilaahay oo demalaa halkii uu taagnaa buu ka dhaadhacay uu kula hadlayo iyagoo faxataa biyadii xaakadii ayuu gacantiisa kuba xoqay wa qaala bnu cumara radia allahu canhuma intani mowquuf weeye kollayna waa sanuu bukhaarigu kuba wariyey siyaadadan waxa weye laakiin ziyaadada nafteeda ama intan uu warinayo xadiidka anas bay inooguba sugan tahay laakiin isaga dee xadiidkiisu intaasu kuba jooga hore muxuu yidhi markaa idaa basaqa axadukum falayabsuq calaa yasaarih haddii axadkiin candhuuf tufo eeg za iyo sood labadaba bal siin waabay bannaanta waa luqaadka way ku wada bannaantay mala siinkaa ugu yar falayabsuq calaa yasaarih xadaثna mxamed qaal xadaثna gundar qaal xadaثna shucbaة qaala samictu qataadaةa can anasi radi allahu canh can الnabiyi salى اllahu عalيyh wasalam qaala anahu qaal ida kaana fi الsalaati hadduu ruuxu salaada kuba sugan yahay uu ku jiro fainahu yunaaji wuxuu la faqayaa rabahu rabbigiibuu la faqayaa la munaajoonayaaye falaa yabsuqanna yaanu tufin bayna yaday hortiisa yaanu ku tufin walaa can yamiini xaggiisa midig walaakin can shimaali xaggiisa bidxaw tufo taxta qadamihi lyusra waa markaan cidi ka joogin ama maradiisa saynu hore soo maray ayuu kuba tufaya waa sida ugu sahlan oo maradii iskuba celinaya hadduu kalinegis yaxaa kuba tufana dee camalkaa yar iyo xarakadaasna dhibaato ma jirto uu laba imanaya bal markaa kolley waxaa si ibnu rajab yidhaaha maqsuudkiisu waxa weeyaan axaadiidan uu laba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kol hadduu banneeyey in candhuuftii la tufo ama xaakadii salaada dhexdeeda la tufo dee nafqigii waa afuufitaankii iyo dee waatu tarjamada u dhigtay iyo wixii la midkaas sida tanaxnuxii oo kale iyana salaadii ma burinayaan marka in haddii layidhaaho maye waxa weeyaan tanaxnu xinsiga dee markuu ruuxu u baahda iyo afuufitaanka iyo xuruf lama qalayaa jirto oo laga dareemayo saa daraaddeed salaaddii way u burinayaan markan dee ruuxu ama xaake iska tufayo ama uu candhuuf tufayana iyada nafteeda dee nooc way jiraan oo wax laga maqlayo ama xuruf laga dareemi karaa way jirtaayo markaas waa islaama mide maqsuudkiisu waxa weeyaanuun umuurtan tarjamada udhigtay axaadiida uu soo arooriyey ibaaxadan busaaqay iyo bal matalan taas iyo nukhaamadii ay salaada dhexdeeda ku bannaan yihiin waxay taasi ka dhinta dee wixii kale laba midkaa nafqigiiyo tanaxnuxii iyona inay bannaanaanayaan dee wixiina kolley waa wax ixaaji iyo taasi wada keentayn weeya baab buu dhiganayaa aanu tarjamo u dhigan sababtuna xadiid buu tilmaamayaa baabkana wuxuui baabu man safaqa jaahilan min alrijaali fii salaatihi lam tafsud salaatuhum baaban man safaqa ninka suucabka tuma jaahilan xaalu yahay isagoo jaahila oo min alrijaali raggii ka mida fii salaatihi salaadiisa dhexdeed lam tafsud salaatuhu salaadiisu ma fasaadayso oo macnaa ruuxu hadduu jaahil yahay jaahilnimadii inuu ficilkanba aanu ku habboonayn salaadii ayuu kaba jaahil yahay ama waxa weeyaan ficilkani waa haboo waabu garanayaa inaanu habboonayn laakiin salaaddii inuu burinayo ayuu kaba jaahil yahay salaadiisa dhexdeediibuu laba yimi sacabkuu tumay ama isku dhuftay dee raggiina dumarka uun mooye ragga waa taa inu tasbiix baana iyaga xaqooda uu ahaa wuxuu leeyahy salaadiisu taa kuma burayso marka wuxuu uhi fiihi waxaa ku sugan saalu bnu sacdin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu caleyh wasalam axaadiid inoo iman doonaa baa jira waanaynu soo marray xalay tan aynu soo marray laakiin haddana waa soo celin doonaa oo waxa weeyaan waana xadiidkii abubakar dadka sii tukinaya rasuulka ilaahay yimiba oo waataa ay kuma sugnayd waxa meesha ay markaa u daliishanaya halkaasna iyagoo sacabkii isku dhuftay rasuulka ilaahay markii dambe wuxuunbuu yidhi hadday idinku timaado salaadiina dhexdeeda tasbiix la yimaadee salaaddii ku noqda muu odhan oo xagga salaaddii ku noqda muu odhan markaa taasi maxay tilmaamaysaa ruuxu markuu jaahiriyo waxaan kaba jaahiriya hadduu laba yimaado dee markaa taasi inay waxa weeyaan salaaddiisii aanay fasahaad ahayn marka wax baaboo kale uu dhigtayna ma jirto kolley abwaab axaadiid aynu hore usoo marrayna way noo socon doontaa wallahu subxaana wa tacala aclam